فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan inta lagu guda jiro bisha rabadaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa waa habeenimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka rabadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijri qodobada dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda leh ogolaadana waxaa ka mid a shil diyaaradeed oo dad ku dhinteen oo ka dhacay gobolka bay warar horodhaca oo laga helayo ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaad ku dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan halista tahriibka waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaybta labaad duruus oo wada sheekh xasan xuseen aadam oo ku saabsan rabadaanka waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee korona waxaa nagala qaybgelaya qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo dhuuxa waraysiyada منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
aynu ku bilownay shil diyaaradeed oo khasaare geystay ayaa wuxuu ka dhacay gobolka baay warar ka naga soo gaaraya gobolka baay ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan lix qof ay ku dhinteen kadib markii diyaaradu ku dhacday meel u dhow garoonka diyaaradaha berdaale diyaaradan oo aan la sheegin sababta rasmiga ah ee keentay inay soo dhacdo ayaa waxaa ku dhintay sida uu sheegay maamulka koonfur galbeed lix qofood wasiirka gaadiidka uu magacaaban maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey burburka diyaaradda wuxuuna sheegay inay ku dhinteen lix qofood oo laba ka mida ay soomaali yihiin halka afarta kalena ay yihiin ajaanib balse ma uusan sheegin waddamada ay u dhasheen wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada itoobiya ee ku sugan berdaale ay diyaaradan gantaal ku rideen taas oo keentay inay soo dhacdo سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona waxaa noo haya waryaheena maxamed daahir haye maxamed daahir soo dhowow nooga waran wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira cudurka korona waa tahay haashim aad baad u mahadsan tahay haddaan gudagalno wararkii ugu dambeeyey koronafirus iyo sida warbaahinta ay u tabinayso waxaan ku hormari doonnaa dalka maraykanka gudaha dalka maraykanka maanta cudurka waxaa ugu dhintay dad ka badan kun ruux waxaana si guud cudurkan maraykanka ugu dhintay tan iyo markii gudaha dalkaasi uu ka dilaacay lixdan iyo sagaal kun kow iyo toban ruux maanta oo keliya cudurka waxa uu soo ritay sagaal kun siddeed boqol iyo sagaashan ruux si guud dadka cudurka gudaha maraykanka kula ildaran waxa ay kor u dhaafayaan hal milyan oo ruux maraykanka madaxweynaha dalkaasi donald trump waxa uu saadaaliyey in dhimashadu ay boqol kun kor u dhaafi doonto isagoo sheegay in bisha nagu soo wajahan ee juun ay noqon doonto bil khasaaro ba-an uu geysto cudurka korona oo suurtagal ay tahay in maalintiiba saddex kun ay dhintaan isbayn haddaan eegno maanta waxa ay soo sheegtay boqol lixdan iyo afar ruux in cudurka ay u dhinteen tirada guud ee dhimashadana waxa weeye labaatan iyo shan kun afar boqol labaatan iyo sideed ruux gudaha isbayn waxa uu maanta cudurka ku soo ritay kun boqol toddobaatan iyo sagaal ruux wadarta guud dadka cudurkan uu gudaha isbayn kula dhacay waxa ay kor u dhaafayaan laba boqol afartan iyo sideed kun oo ruux talyaaniga maanta waxa uu soo sheegay boqol sagaashan iyo shan ruux in cudurka ay u dhinteen tirada guud ee dhimashadan waxay kor u dhaaftay labaatan iyo sagaal kun toddobaatan iyo sagaal ruux maanta oo keliya talyaaniga waxaa cudurka ku dhacay kun laba boqol kow iyo labaatan ruux ingiriiska waxa ay soo wariyeen maanta inay dhinteen laba boqol siddeetan iyo sideed ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa weeye labaatan iyo sideed kun toddoba boqol soddon iyo afar ruux cudurka maanta waxa uu ingiriiska ku dhacay saddex kun sagaal boqol siddeetan iyo shan ruux tirada guud ee cudurka kula ildaran gudaha ingiriiska waxa ay gaaraysaa boqol sagaashan kun oo ruux ruushka maanta waxa uu soo sheegay in cudurka ay u dhinteen toddobaatan iyo lix ruux wadarta guud ee dhimashadan waxay noqotay kun saddex boqol konton iyo lix ruux maanta cudurka waxa uu ruushka kula dhacay toban kun shan boqol siddeetan iyo kow ruux ruushku waxaa dareemaysaa inay qarinayaan tirada cudurka uu soo ridanayo oo aad u badan iyo kuwa uu dhintay intaba baraaziil waxay soo wariyeen labaatan iyo lix ruux in cudurka ay u dhinteen iiraan waxa ay soo wariyeen toddobaatan iyo afar ruux inay dhinteen kanada waxa ay soo sheegeen siddeetan iyo shan ruux belgium waxa ay soo wariyeen siddeetan ruux inay dhinteen indiya waxa ay soo sheegtay afar ruux netherlandna waxa ay soo warisay labaatan iyo lix ruux switzerlandna waxaa cudurka uu dhintay toddobiyo toban ruux sacuudiga waxa ay soo sheegeen toddoba ruux bortugalna waxa ay soo sheegeen labaatan ruux halka mexico ay soo warisay sagaashan iyo saddex ruux swiidanna sagaashan ruux ayay soo warisay in cudurka ay u dhinteen bakistan sagaal iyo toban ruux ayay soo sheegtay jilina toban ruux yahuudda waxa ay soo wariyeen labadu ruux in cudurka ay u dhinteen guudahana wararkii corona halka ayaan kusoo koobayaa waxaana suurtagal ah oo aan shaki ku jirin in tirada dhimashadu ay intaan ka kordhi karto saacadaha soo aadan maadaama tirada hadda aan sheegnay in ay ahaayeen kuwa maanta oo keliya lasoo wariyey wararkii koronana halkaasa inoo joogo hashim دين عظيم هو السامي waa hagaag sida hordhaca aad ku maqasheen bacaawo intiisa badan barnaamijka waxaynu ku qaadanaynaa qodob muhiim ah waa falanqayn ku saabsan halista tahriibka waxaana falanqayntan qabtay waryaheena cabdifitaax maxamed qaasim filibiin waxayna ku bilaabanaysaa sida tan dhallinyarada ka tahriibaysa soomaaliya oo aad u badanaysa waxaana la falanqaynaya qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ugaas cabdulaahi daahir ugaas axmed ugaaska beesha murursade nabadoon axmed cismaan cabdi goolis oo ka mid a waxgaradka gobolka hiiraan sheekh cali biyow gaafow oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo ugaas muxudiin cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee baay iyo bakool dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ugaas cabdulaahi daahir ayaan ku horeynayaa oo dhankayga midig fadhiya Ee, marka hore waxaad sharaxaad kooban naga siisaa tahriibka iyo wakhtiga uu ku soo bilowday soomaaliya een, runtii wakhtigii een, ay kusoo bilowday tahriibku wadanka soomaaliya oo dhallinyaru ay tahriibka bilowday sida badan adiga wax yaroo iska dhowdhowafitaana way iska jireen laakiin wakhtiga hore waxay lahaa jireen wad- wadanku tikidyo iyo baasaboorro iyo waxbuu lahaa tahriibku wuxuu bilowday dagaaladii sokeeye markay dhaceen oo dowladii dhexe ay dhacday oo wadanku fowdo naqday oo dadkii la dilaa ayaa tahriibku bilowday wakhtigaas waxaa- wuxuuna ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayuu bilowday marka amni daradaas ayaa dadku ay ka qaxayeen Aa, dadku waxay ka qaxayeen amni darrada iyo dowlad la'aanta meesha ka dhacday ayay ka qaxayeen sidaasaa wadanka meel walba looga yaacay nabadoon goolis inta badan wakhtigaas adigu ma joogtay haa waa joogay xaadiraan ahaa nin weyn inta badan marka halkee loo tahriibayay ahaa waxaa loo tahriibayay dalalka markii hore oo etoobiya kenya iyo dalal kadibna looga sii tahriibayay dalalka yurub marmar dhifa xoogaay waxaa loo tahriibay dalka yemen oo looga sii gudbayey su- dalka sacuudi carabiya taasna waa jirtay Eh, laakiin dadku waxay u badnaayeen inta kale dalka etoobiya iyo kenya oo yurub laga sii aadayay waayahay ee, waan kuu soo laabanayaa sheekh cali biyow een, waddamadaas ma ahan dalal islaam Ee, maxaa markaas soomaalida ka hortaagnaa ee, ilaa iyo haddana ka hortaagan waddamada muslimiinta in muslimiinta loo diido gaaladana loo furo soo maaha arrinkaas waxaan ka leeyahay sirta ku jirta waxay ila tahay inay tahay diin la dagaalam wuxuu diinku waxa weeye mabda in mabda islaamka la bedelo mid gaalana lagu biiro sidaas baan u arkaa maxaad raacinaysaa halka ugaas muxudiin een arrinta ka dambayso waa dalkan gaalada inay la wareegto weeye inay carbiyaan gaalada dadka ay soo carbiyaan oo dhaqan rogaan oo arrinta ka dambayso waxay tahay inay dhaqan rogaan dadka dhaqan qorintay soo bedelaan dib ay ku soo celiyaan weeye sidaa kule la muuqata oo raygayga uu yahay oo dalkan soomaaliya dib ay ku soo celiyaan ay sida ay u qabsan lahaayeen gaalada ay ka dambaysan weye waayahay ugaas cabdulaahi maxaad raacinaysaa su-aashaas horta waa su-aal muhiim ah een, maantay een, dadka dadka soomaalida oo muslimiinta inay dalal soo muslimiin ah ay u u tagaan oo ay maaragtay ku ay galaan waxba waa isla meeshi dad muslimiin oo dad muslimiin utagay naqanayaan dadkaanana waxay doonayaan daday qaxooti ka dhigaan dhaqankoodana ay bedelaan daday qaxooti inay u xereeyaan kadibna ay dhaqankooda bedelaan kadibna ay dalalkaas muslimiinta ay ku gubaystaan ay doonayaan hadda sida badan waxaad ka fahmi kartaa hadda dadkan qola kuwan gaalada oo yimid muslimaan nahay dhahaya ee dowladaha iyo lasoo dhisaayo oo maaragtay xildhibaanada ah oo baarlamaanada ah oo madaxweynooyinkan ah oo lasoo waday dhammaantood dhaqankii gaalay la yimideen waana dadka qaxootiga u aada marka hore oo meesha qaxooti u tegay oo u tahriibay loo gudbiyey ayuu soo dhoweeyeen maraykanka qaalaa galay qaar waxay galeen yurub olajeedadii ka lahaayeen waxay ahayd inay dadkaas hantaan fekerkooda ka dhaadhiciyaan ayagu madhabta ay haystaan iyo diinta ay haystaan iyo ay baraan kadibna ay caamiliin ka dhigtaan waa tahay nabadoon goris maxaa marka een, xilligan annaga u iman doonna wakhtigan xaadirka ah maxaa laga dhaxlay waagaas dadka markii ay tahriibayeen maxay ka dhaxleen xilligaas waxa dhibaato ahaynoo laga dhaxlay ma lehe awalan tahriibku wuxuu ahaa laba jid ayuu ku baxay kenya iyo yemen iyo etoobiya saddexda ka yemeneed xeryaa looga ooday isla markaasna waxaa loo furay kumaba sii hakan wax sbonsor la yidhaah ama ikhtiyaanasiib la yidhaah ay ku sii bixi jiraan yurub ayaa looga sii daldali jiray etoobiyana waxaa looga sii gudbaya dhinaca suudaan iyadoo saxaraa la maraa talyaaniga iyo yurub loo socdo Ee, dhinaca kenyana ayadan xeryaha ayaa laga qaadan jiray tahriibka noocaasa wuxuu ahaa mid ku talagal ah ummadana loogu talagalay qofkana ina maqal iyo muuqaal ahaan dhaqanka laga soo bedelo asoo dhaqan bedelan maqalkii ee, wixii lagu soo shubayna soo qaatay aragti wixii ishiisu aragtay oo libisaya ama qaabdarra ah in uu soo qaato waxaa laga dhaxlay marka dhoofitaankaas ee, tahriibkaas dhibaato mooyaane wax kale oo anfaca diin lagama dhaxlin dhaqaalo lagama dhaxlin dhal iyo dhallaan iyo dad iyo guryo aqalo iyo usre lasoo saara lagama dhaxlin wadan wax loo qabta lagama dhaxlin waa laga faramarayan khasaare ilaa wax laga dhaxlay waxaa ka jira dhibaatada iyo dhaqanxumada reer galbeedka unbaa lasoo qaaday oon dhaqaala lahayn waayahay een, sheekh cali biyow ee, waxaan filayaa aabba ayaa tahay haa haa dhallinyaro kaa tahriibta ma jirtaa weli ama isku dayday maya maya ma jirto dhankayana lagama tahriibaba hadda meelaha anugu aan ku noolna ma laga tahriibo marka tahriibkan hadda inta ugu badan markii qofka maskaxdiisa tahriib uu ku soo dhaco ee, waxaa usoo sawarmaya een, xeebaha liibiya oo doonyo ay ku rogmadeen dad badan ay ku baaba'een iyo xeebaha iyo saxaraha ee, taasoo ay sii dheer tahay xabsiyada iyo waxaan magafayaasha loo bixiyey iyo dhibaatooyinkaas intaas oo dhib ah dadka qaar waxay u marayaan nolol ka fiican midda aad haysato aad halkaa ka heshid qaarkood baa dukaanadoodii gaday qaar baa xaraashay ganacsigoodii marka arintaas ka waxgarad ahaan ee, say kula tahay arrintaas horta ma habboona waxay iila muuqataa waysan arkayn ma ogiya burburka waxaa uu dheer dhimasho meeshii ruuxii ka horreeya uu ku dhintay inaadna maanta kusii dhimatana waxay imaanaysaa haddee inaduu naftaadi goynayso marka waxaan kala dardaarmaa arrinkaas isaga ah ee inta dhul muslim laga tago dhul kale la aadayo fitradiina inay beddelayaan ruux walba kullu mawluudin yuuladu calalfitra uu ku dhashay igoon fitradii wadanna inay imaanayaan anay ka dhaxlayaan dheefta ay jerinayaan ay uga fiican tahay ta muslimiinta dhexdooda ay ka raadiyaan waayahay ugaas muxudiin dad qaraabo ama dad xidid ah oo tahriibay qadiyado noocaasa maku soo mareen waqtiyada qaar xabsiyada waa lasoo wacaa qoysaska waxaa layirahdaa intaasoo kun oo dollar keen waqtiyada qaar dooniyaha ayaa lagu rafaadaa marka qadiyada noocaasoo kale maku soo mareen awalan kolley arrimahaas ee, hagga tahriibka ah cid soomaaliyeed oo aan taawanin inayna jirin baan u malaynayaa gaar ahaan ee, mid wiil aan dhalay ama walaalkayga kuma jiro laakiinse dadkii mas-uuliyadda aan u hayay ayaa ku jira ee, xabsiyada ku dhintay way jiraan qaar saxraha ku dhintay ee, xabsiyada ku dhintay baa jira saxraha qaar ku dhintay baa jira qaar badaha lagu eh, rogayoo gaalaha biyaha marisay baa jira dhibaatooyinkaas way jiraan oo aaday noo saameeyeen marka faa'iidadoodii oo ay baxeen guryahooda ay gateen dantii ay lahaayeen waa- oo inay wax qabsadaan ay ahayd waxa ay meesha ay ka dhaxleen inay ku dhintaan oo xabsiyada lagu guro intaa unbay ka dhaxleen aadan ugu xunnahay ee, ilmaha soomaaliyeed oo badaha ku dhammaanaya oo tahriibka raacayan aaday noo taabanaysaa arrin aan ku xunnahay weeye arrin faa'iido keeni doontana ma ahna haddana waan ugu digaynaa arrimahaas inay iska daayaan waayahay ugaas cabdulaahi maxaad raacinaysaa walaalow arrintaas aad ayaan uga qiiraysanahay arrin hadday nagu soo dhacdo inaana lasoo xusuusinaa wanaagsanaa lahayd waa arrin aad annaga mar allaale markaan tahriibkaa soo xusuusanno qalbigeenna dhan beddelaysa waaye annaga maskaxdeennay beddelaysaa waa arrin aad u fool xun nimankii maaragtay magafayaashii ay dilayaan dadki gabdhihii la kufsanaa la xoogaa dadkii la dhaqan xumaynayo dadkii iska barooranayo waalidiintii ilmihii ay ka tageen meel aysan ku sheegin maalin dambe laleeyahay doon baa waxay ku gudoontay boqol iyo toddobaatan qofood siday badda liibiya iyo talyaaniga u dhexaysa waxaa weeye walaalow rafaadka meesha dhibaatada ka jirta iyo ummadan soomaaliyeed ee maaragtay meeshan iyo cid walba oo maanta tahriibkaas inay isku ay isku dayda inay tahriibta waa inay horta taariikhda tahriibka dib u fiirsaa waa meel halaag ah waa meel lagu baaba'ayo waa meel naftaada naf maantay aad maaragta saakay inta gaal kula dagaalantay aad haddee ilaahay agtiisa khayrka sugeena ma aha waa qof inay nafteeda inay xabad ku dhufato aniga wiil ilmaadeer aan nahay wuu tahriibay meel kastuu sii maray dhibaatooyin magafaa helay qarasha maa meel walba uu istaaga qarashaa laga diiba- dhiibaya yurub markuu tegey ayuu shaqo waayey shaqo markuu waayey shaqooyin kolley aad u foolxun oo waxay yihiin ma aqaana ma eeya la dhaqaaha ma waxaa laga shaqaynaha ma doofaar la cunaa waxba waxba inta arku habeenkii dambe uu xarig inta qorta surtay nin aqoon lama diin ma lahan xarigu inta ko- meeshii kore soo surtay oo geed kursi ku istaago oo qoorta gashaday kow asagoo subaxii dambe ka laalaado dhacankiisa da'aha la arkay Maga- aadaan isugu dhoweyn ninkaas waxaa weeye marka dadka qaaraa isdila gabdhahu dhaqankoodii iyo gabdhanimadoodii iyo sharaftoodii way ka tegayaan marka waxaa weeye dad arrintaas adinka ruuxiinu waxaa weeye dee idaacad muslimo wax weyn baahisaatiin oo caalamka meel walba laga dhegaysanayo inaa arrintaas maaragtay aad dadka looga digo bulshada islaamka looga digo meesha dhaqan ma yaallo dhaqaale ma yaalin dandaraa taalla waa lagu gaaloobay wax la sheegi kara ma ahan meeshaas waa dad la'aan iyo dhibaato iyo murug waaye waayahay ee nabadoon goolis tahriibkan hadda xawliga ku socda dabcan wax iska yimid maahan maxaa u sabab ah adeer arrimaha arrimahaas waxaa ka dambeeya dowladaha cadowga ummadda islaamka ku ah marag ma doontana waayo arrinkaasi asaga annaga dalal dhallinyaradeenni xaduudahay u fureen gacmahay u haatiyeen dalkan in la qabsado dadka soo go'aamiyey kuna soo duulay iyo dowladaha waaweynoo ka dambeeya ayaa waxaa ka dambeeya dadka in dal- dadla'aan la dhigo dadka qaabkii dadla'aan loo dhigi karaa dhallinyarada in laga tahriibiyo laga saaro qaar badda lagu laayo qaar magafe lagu laayo qaarka harayne dibadaha lagu duro ama lagu ama lagu dhaqan xumeeyo ama diintooda looga saaro dalka saasaa dadka looga saari karaa kuwana madfac lagu laayo waa tantaangiga ugandheeska iyo burundiga iyo yaal- iyo ca- cadowga oo dham iyo maraykanka iyo faransiiska iyo dabaabaadkooga waa kuwa dadka cirk iyo dhulba ka duqaynaya oo dadkii rayidka ahayd markii hadda ee wax kala waayeen inay diyaarada u qaataan ay ku gumaadeen intii dalka ku hartayne intii kalena ka dhaqaatiyay dheheen madfacan iyo carabtan annagana xadgudaha idiin furayna badahana waa ku laynaya inna isbitaalladayaa lagu laynaya sidaad maqlaysidba ama dareemaysay oo keliyaha lagala baxayaa cudurro suna lagu durayaa aidis lagu durayaa dalka dadkiisa in la baabi'iyaa lasoo qorsheeyo qorshahaas ayayna ka mid tahay tahriibku waa qorshaha ugu weyn oo dadka iyadoon xabad lagu dhufan dalka looga xaalifo karo dalkoo cidlaana loo qabsan karo sidaa ayaa ka dambaysa siyaasadaha noocaasaa ka dambeeya ayadoo hadda caalamku la og yahay dalka soomaaliya boqolkiiba siddeetan oo nabad yahay ayaa dadka la gurbinaya la xayaanaya magaalada muqdisho cadaadisaa lagu saara siduu canuga u tahriibo ama reerku u tahriibo gurigaa lagala baxa ama waa la dila ama bajaajta laga dila ama balaayo dhan ayaa lagu shida waana laga tahriibinaya dadka dalka cidla ah ci- ninka dalkiisa loo tahriibayo waa ka dhallinyaradiisa ay ku soo socdaan dalka maalin walba diyaaradaha iyo te- etoobiyaankii maalinta ugu yaraata afar boqol oo qof oo etoobiyaanha boosaaso tagta afar boqol oo qof oo etoobiyaanha tagta oo usoo tahriibta hargeysa shaqooyinkii yaryaraa iyagaa la wareegay dalkoo dhan iyagaa la wareegay xataa cid ka daba hadli karta maantii lama argo laba sano ama sanad hadda kadib haddii la joogana dalka iyagaa la wareegaya marka qorshaha waxaa ka dambeeya dadka dalka kusoo qulqulaya ama ha cadaadana ama ha madoobaano ama taanki ha ku yimaadana ama diyaarada ku yimaadaan ama tahriib ku yimaadaan kuweenana dalka ka saaraya nimankaasa qorshahaas ka dambeeya waayahay een, sheekh cali biyow maxay keeni kartaa marka arrintan haddii ee, dhallinyaradii soomaaliyeed een, ay ka baxaan wadankii dhallinyaro isaa good ah oo shisheeye ahna ay wadankii een, ku soo qulqulayaan arrintan maxay keeni kartaa horta waxay keeni kartaa awalan waxaan leeyahay aan ku daraya horta in waalidka laftiisa oo arrintaas wax la ku leeyahay oo gabdhihii ay dirayaan lacag loo dirayo wiilashi tabtoo kale marka arrinkaas waxaan leeyahay waalidku isagu ha ka laabto ayagoo dhibaato waddankiisa ay soo laabtaan uu soo kordhiyey iyo waddankoo la qabsado waayahay ugaas muxudiin waqtiyada qaar waxa ay warbaahinada reer galbeedku sheegaan in diyaarado reer yurub iyo maraykan ah ama maraakiibtoodu ay badbaadiyeen dhallinyaro soomaali ah oo ku qarqoontay badda mediteraneanka oo u tahriibaysa yurubta waxaa barbar socda oo aad maqlaysaa maraykanka iyo reer yurub ayaa duqayn ka geystay soomaaliya oo ku dilay een, oday ama wiil ama haweeney marka qofna way badbaadiyeen baa la leeyahay badda gudaheeda weliba mid kalena way dileen oo waddankiisii jooga marka su-aashu waxay tahay maxaa kaa loo badbaadinayaa kana loo dilayaa kan waxaa loo badbaadinayo kana loo loo dilayo waxay ila tahay ka ay ay badbaadinayaan waddankoodu ku socdaa danta koowaad taas wey taa ay dilayaan oo ay duqaynayaan in dalka laga kala cararo ay qabsadaan wey maraakiibtooda badda fadhida ee, in maraakiibtooda iyo ciidankooda fintirgooda uu soo galo waddankan soomaaliya geeska afrika ah ay qabsadaan oo barwaaqada badan ay qabsadaan oo saa ay ku qabsadaan bay rabaan kana saasay ku dilayaan kana saasay ku badbaadiyayaan kulley saas ay la tahay waa tahay gebagabada ayaanu ku dhownahay iminka waxaan siinayaa ugaas cabdulaahi daahir n su-aasha ee muhimka ah waxay tahay e, tahriibka inkastoo uu horay u socon jiray n xilligan inuu xawli noqdo qudheeda maxaa u sabab ah runtii waxaa weeye waxaan isleeyahay waxyaabaha hadda tahriibku inuu laba lixadsado keenaya waxaa weeye dhibaatooyinka amisom ay ku hayso bulshada islaamka maalin walba waxaa la dila baajaajlaydiyaa la laynaa maalin walba dadka baabuurtayaa la dardarsiinaa daroonis way duqaynaysaa wadooyinkiyaa xiran shaqadiyaa loo diiday waxaa weeye waxaa miihaal waxaad kasoo qaadataa ayaan dhoweed midkan ra-iisul wasaaraha etoobiya waa imaanaha layidhi toban cisho ka hor ayaa magaalada muqdisho gebigeed la wada xirxiray waxaa markii tikada loo saxiixayay waa la xiray magaaladii toban maalmood waryay u xiranta iyadoo la yaabo wax ganacsanaa iyo wax isdhexmara iyadoo la la'ya ayuu soo dega markaasuu wuxuu ku saddex saac bis jooga saddex saacadoodoo badda uga dhammaystay soomaaliya waana ka duula marka waad aragtaa gumaysiga sidaa u yaala nin afrikaan ahoo etoobiyaan ahoo etoobiya anaga aan waa naga tag amxaari oo aan isku caayi jirna oo canuga amxaar la yidhaha ama qofkii la yidhahdo oo dadka la dagaalami jiray ayaa maanta toban maalmood magaalada caasimadii muqdisho oo dowlad aan nahay niman ay sheeganayaan meesha fadhiyaan ayaa dadkii oo dhan jidadki loo xiraa cisbitaaladii loo xiraa oo waxbarashadii loo xiraa oo ninka leeraa ganacsigii loo xirayo intaasoo dhani inta xireen aa askartu sidaa u yuurartaa markuu yimidna saddex saacadood bisuu jooga badda soomaaliya una saxiixday waana iska tegay dadku dee waxaa weeye ninkii aan hadda nimankaan la dagaalami karin dalka inuu ka baxuuba uu ku sugan yahay waxaa weye hadda meel la aadana lama arkee waxaa soo socda ma og tahay ninkii biyaha dhaansada ma ogtaa meesha biyihii kasoo waaye ee yiri meesha biyo ma jiraan anaana tega biyana ma jiraan markaasuu anu waa kusoo quusanaa yiri markaasuu waa yahay wad aniguna waa kuwala soo quusanaa yiri dalkii waad aragteen hadda maraykanka waa laga soo cararaa jarmalkii faransiiskii meel ingiriiska yurub oo dhan kulli waa laga soo cararaa ilmihiiay gaalaysiinaa dadka hadda habeen dhaweed idaacad waxaan ka maqlayay ciyaal ay ka qaateen ay leedahay ciyaalkayga shan caruurahan lahaa meelna kumaba sheegaba waa la wata say iskuulka u aadeen ayaa dib lagugu soo celin intaasoo bilooday iga maqan yihiin meel ay jiraanna ma taqaano dalka marka dadkaa lagala soo carara waa la soo carara kuwana way sii cararaan way soo socdaan dadka marka tihi baa ku dhacay way yaaban yihiin dowlad la'aan dad la'aan wax walba diin la'aan intuu waa iskula dhaceen waxaan dadka ugu baaqaa dhallinyarada tahriibe waxba ha tahriibina dalkiinna dadkan cadowa aan kala baxno dadkaan kala baxno wax kale maa dalku waa gadan annagoo taagana nagula dul faasaxa nin ma ogtaha duuri soo safarsado dadkana uusan garanayn haddee ninbaa inta yimaado dad dadka hadda dhulalka lahaa magaalada guryo waxaan aragnay oo aan ognaho hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno reere guryahoodi degan ee laga dul iibsada nimaa imaana warqaduna soo baxa wuxuu le waatana warama aniga gurgaana iskale markuu yidhaana wuxuu leeyahay haddaad igaa lacag badantaa yeelo haddaad igaa lacag badantaa yeelo hadda dan makuuta wax dhilnaa kusiina maka baxee meesha oo duurarkaas ma degi marka waxaa waaye dan lama hayo waa tahay nabadoon goolis iyadoo oo dabcan yurubta iyo waddamadaas loo aado sida dad badan ay ku andacoodaan nolol iyo dhaqaale iyo haddana waxaa aad ugu soo badanaya dilka dhallinyarada soomaalida maxaa u sabab ah dalka tahriibka laga galay ee dalalkaas loo tahriibay dalka ninbaa iskale wuuna ku xisaabtamaya nin iska socdo uusan interes ka fushanayn iskama imaan karo tahriibkan soo socda maxaa iigu jira oo dana xisaab haddayna haynin maba la geli karaba markay rabaan xoogaa u baahan yihiin xaduudahay u furayaan laba kunaan qaatay kunaan qaatay leeyihiin wixii anfici waayaan marka dadkan soomaaliyeed in la cirib tiro oysan dalkan sheegan ayaa loogu talagalay mid la dilo waataad maqlaysaa ingiriiska keenada oo kale intaas afartan lixdan miyaa toorey lagu dilay ikhtiyaa lagu dilay wax dilay lama yaqaan maraykanka sidoo kale way ka dhacdaa ingiriiska way ka dhacdaa laayn qorshaysan oo siyaasadu ka dambaysa weeyaan ka kale dadka waxbay tabcadeen waxbaa wax tacbadaad leedahay lama aha waxa wax tabcaday boqolkiiba labaatan ayaa wax tabcatay waxana waana labaatan loogu talagalay inay kuwa kale dalka ka soo saaraan oo xoogaagaas yar birbiriqa ay tusaan siddeetanka kale wax ma hayaan gabagabadii ayaanu soo gaarnay ugaas maxudiin maxaa xal ah maxaa dardaarmaysaa dalkiin kusoo laabta waxaan ilaahay ilaahay ha laga absado hala soo laabto dalkiina dhaqaalo dalkan u yaalaa midda ugu horreyso ilahay in laga cabsado oo kitaabka ilaahay loo istaago oo la garab istaago diinkan loo gargaaro unqa kaga bixi karaan soomaaliya dhibaatadan ugaas cabdulaahi dhankaaga maxaa u xal ah tahriibka waxaa u xal ah sida ila taha aniga dadku inay ka shaqaystaan dalkooda cadowga joogana ay kala baxaan gaalada afrikaan waay wax meesha la keeno kenya iyo etoobiya iyo jabuuti iyo waxyaabahan kaloo amisom la leeyahay waxay way dadka wax tahriibina waa ayaga dhallinyaradu waxaan leeyahay iska saarto dadkaas had la dagaalamto dalkooda khayraadka waa ka buuxiyaa baduu ka buuxaa beriguu ka buuxaan beerihiyaa yaalla xoolihiyaa farya ka batay dhallinyarada tarriibe hadday maantay ay gaalada inay iska dhiciso ay go'aansato oo kuwa iska dhicinaya jihaadku waa bilaaban yaho waa joogaa jihaadka haddaa asagoo hana qaaday oo gaal wax ka qaa- dhul wax uga qaadi weysay cirkana daroonays ay ayduna wax uga qaadi weysay ayay joogaan gaalada aan isgarabsanno meesha dawla ma joogta odayaashaan maaragtay gaaladu soo carbisatay inta warkooda iska daayaan gaalada ha lala dagaala dadka soomaaliya dalkeeda ayadaa khayraad loo soo doonan jire lagama doonan jire waayahay dhankaaga maxaa gebagaba ah nabadoon goolis waxaan ku dardaarmaya dardaaranka waxaa ka hor dhiganaya insha allahu laba su'aalood dalla'aan iyo dhaqaalo la'aan yaa daran waa su'aal su'aasha labaad dhaqaalaha aad soo shaqaynaysa xaggaad ku cuni doontaa dalkii waaba la qaatae xisaabtu waa idinku dabagedisan tahaye dalkiinna ama ku qada ama ku quutee horta dalka mulkiyadiisa yeesha waa laydinku haystaaye dadka dibadaha jaroo dhanna waa daroogaysan yihiin maskaxdoodu maba fiyoobaba imaada dhulkiinniyaa la dhacay la qaatay lacagtaad soo qaadateen xaggee ku cuni doontaan xaggee ku dhisan doontaan xaggee ku dhaqaalaysan doontaan dalaadan lahayn dareenku joog waa malihidiin waanad ogtihiin waxaan idinkala dardaarmayaa kuwa socdoow joojiya ee shacaal biyo adiga ayaa ugu dambeeya maxaa u xal ah tahriibka tahriibka waxa u xal ah sidiisa dhanba in la daaya u xal ah oo wax tahriibaaba la waayo oo muslimiin ah marka soomaalida waxaan leeyahay tahriib oo dhanba ha iska dhaafaano dalkooda ha joogaano ha makaniyaano dalka mushrikiinta ama gaalada ama kufaarta ay aadayaanna waxaa kitaabka allah uu ka qabaanba sida nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu ka yidhi innii barii'un min kulli muslim yuqiimu bayna athuri almushrikiin waxaan beri ka ah muslim kasta oo ku neg ama dhex jooga gaal wadankiis maxaa dhacali rasuulallah markaasuu yidhi laa taraa naarahuma debkoodaba ma is arkugu marka waxaan leeyahay gaal iyo muslim debkooda isma arko halkaasa joogaan oo waalidka dirayana ha ka digtoonaad intaasaan leeyahay سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyadaha ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisa dambena waanaynu isla soo gaarnay sheekh xasaan xuseen aadam abusalmaan ayaa wuxuu wadaa daruus rawadaanka ku saabsan xalay waxaad dhegaysateen qaybtii koowaad caawana waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mida qaybta labaad بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد آه، قيبتا وقيبتي اللباد آه، كمدا مجالس رمضانية قيبتي كوباد وحن قصوا مري آه، وان آد وغا هذا اللي براروجينا عن براروجيني إن صونك الله إلاليو لغانا إلاليو وحيابها ديبايا آه، صونك داوع وغيسانيا إن آخري أدون بقوانا كساني آه، قيبتا اللباد مانتا سيكو كوبان وحن وغا هاللينا صونك xigmooyinka loo jideeyey iyo asbaabta waajibisa iyo arkaantiisa iyo shuruudiisa iyo wixii kale markaa inoo raacay haddaynu ka gaarno insha allahu tacaala rabbiga idmo qaybta koobaad ee ku saabsan soonka ee xikmooyinka loo jideeyey xikmooyin badan bay sheegeen fuqahada muslimiintu raxmatullaahi tacaala calayhim waxaana ka mid a xikmada ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku caddeeyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun soonku wuxuu ku dhaxal siinayaa taqwo iyo alla kacabsi ayuu ku dhaxal siinayaa oo laga dhaxlaa xikmada labaad ay fuqahadu tilmaameen waxaa ka mid a soonku wuxuu kugu carbinayaa oo kugu laylayaa inaad ka tagto shahawaad darku shahawaad waxyaabaha naftu jeceshahay in adduunyo mooyeen aakhare ku wacnayn soonkana ku wanaagsanayn alla raalli ka aha inaad ka tagto ayuu soonku kugu laylaya kuguna carbinaya oo tarku shahawaad xikmada saddexaad ee culummadu sheegeen waxaa weeye iltisaamu aacaad aacaadka in la laasimo oo la joogteeyo oo la daa'imo ayuu soonku kugu carbinayaa kuuna horseedaya xikmooyinkiisa waxaa ka mid a in lagu dareensiiyo xaggana aad dareento laxawga iyo xanuunka ay gaajadu leedahay si marka aad ugu naxariisato dadka muslimiinta ee baahan ama dhiban maxaa yeelay oodan u noqonin lax dhukan col iyo abaarba moog wixii dhibka dareema ayaa u danqada u danqada ruuxa muslimka ah xigmooyinkaa badan ee iyo kuwo kaloonan sheegayninba hadda ayay culummadu soonka ee jidayntiisa ku tilmaameen ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu jidaynayey ee uu waajib yeelayey ee muslimiinta uu saarayey xigmooyinka in la midicsanayay iyay fuqadadu tilmaameen waana xigmooyin cadcadoo bannaanka yaal arkaantiisa laba rugni weeye arkaantiisu waa laba rugni arkaanta waa waxyaabaha haddii aan la helin soon uusan jirayn soon ma jiro wixii soon la odhan jiray ma jiro haddii la waayo laba rugni wey rugniga koobaad waa anniya inaad niyeysato ood qalbiga ku qabato habeen walboo ramadaan inaad berri soonto bacda ahlicilmina ay leeyihiin bisha ramadaan kowgeeda habeenka u horreeya dad niyeysato soddonkii beriba kugu filan say dooniba ha noqotee waxaa laga rabaa anniya waa ruknun asaasi ah liramadaan ramadaanka iyo soonka asixidiisu iyo soonoo dhanba hadduu waajib yahaa loo jeedaa waa niyo la-aan maxaa yeele inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa wamaa umiruu ilaa liyacbudullah waa in qasad iyo niyo la helo rukniga labaad ee asaasiga waa alimsaaku can ilmuftiraati aw almufatiraat in laga afhaysto waxyaabaha soonka jabiya ama buriya waa rukniga asaasiga rukniga labaadna waa alimsaaku can ilmufatiraat in laga afhaysto waxyaabaha soonka buriya ama dhaawaca waxaad ku ururin kartaa saddex qaacido ama saddex halkudhago waxaad odhan kartaa waa in la iska ilaaliyo ikhraaju khaarijin wa idkhaalu daakhilin waljimac saddexdaasaa lagu soo ururiya jimaac asugu waa la yaqaano hadda galmo rag iyo dumarba kay ka timaadaba saqiir iyo kabiirba kay ka timaadaba soonkii waa jabisaa haddii ay timaadana haddee soon ma jiro waa in la iska ilaaliyo marka galmadoo laga afhaysto layska dhowro labiyo dhadigba amaa erayga ah ikhraaju khaarijin ikhraaju khaarijin shay soo baxaya in lasoo saaro waxaa laga wadaa laba shay laba shay mata kas la iskaga keeno iyo waxaa weeye istimnaa alistimnaau walistiqaa baad dhihi kartaa in biyo gacanta la iskaga keeno ama matag xoog iyo kas la iskaga keeno labadaasaa looga jeedaa khuruuju khaarijin ama ikhraaju khaarijin dukhuulu daakhilin ama idkhaalu daakhilina waa wax walbo af iyo adin ai afka laga qaato cabitaan iyo cunitaan in wax gudaha la geeyo jirka dheefinaya oo cuntaa ama cabitaana marka alimsaaka cala almufatiraat waxaad ku ururin kartaa saddexdaa shay keliya idkhaalu daakhilin oo wax walbo cunitaan iyo cabitaan loo qaata ah oo jirka dheefiye ah hadduu doonaba nafaqo xididka laga qaatay baa allah ka dhigo faleenbo oo kale ah wax walboo jirka dheefinaya oo cuntiyo cabitaanka qaabkeeda loo qaato ama waxay cuntiyo cabitaan qaban jireen qabanaya asagoo soonku waa buriyaa waa in laga afhaysto la iska ilaaliyo marka waxaa weye waa idkhaalu daakhilin ama waa dukhuulu daakhilin waxaad doonta ku sheeg qaybtii ka ay hayd ikhraaju khaarijina waa inay kusoo sheegna waa mataga oo kas la yskaga keenay iyo gacantoo biyaha la yskaga keeno ama biyo xoog lagu soo saaro wey intaas marka waxaynu soo maray waxa soon waajibiya oo laba sabab ah arkaanta soonka oo laba sabab ah laba shay ah oon khulaasaynay xigmooyinkii soonkan waynu soo tilmaannay waxaynu ku daraynaa wax yar shuruudda soonka soonku shuruud kala duwan buu leeyahay marka mar la eego ruuxa soomaya waxaynu hadda ku ururin karaa shuruuddu waa laba qaybood shuruudu sixatin wa shuruudu wujuub shuruudu wujuub marka shuruudu sixa soonku shuruudda uu ku asaxay ruuxu kaga asaxayo waa afar shay alislaamu walcaqlu wannaqaa'u min alxaydi wa qaabiliyatu alwaqti lilsawm afartaasa lagu ururiyaa soon oo dhan bayna u taallaa ma aha xataa soonka ramadaan keliya ruuxa soomaya waa inuu muslim yahay maxaa yeele ruuxaan muslim ahayn cibaada kama asaxdo soonkuna waa rugn man arkaani lislaam waa cibaado weyn waa arkaanta islaamkeena shardiga labaad waa in ruuxu u yahay caaqil falaa yasixu sawmi min majnuun ruux waalan oo tal ah oon miyir imaanba haynin soonkuna waajibi maayo kana asixi maayo idan kama asaxaayo marka waa islaamnimo iyo caqli shardiga saddexaad oo shuruudu sixaha ka mid a waxaa weeye shardu wujuub ma aha wa annaqaa'u min alxayd haweenaydu waa inay xayd iyo nifaas daahir ka tahay wuu ku waajibaa haweenaydu laakiin kama asaxo waynu gaari doonaa insha allahu tacaala shuruudulwujuubka shuruudu sixaada igu muhiimsan oo kooban marka annaqaa'u min alxayd wannifaas gabadhu waa inay daahir ka tahay oy ka fayowdahay dhigdhalmeed ama caadadii dumarku heli jireen shardiga afraad oo shardu sixaa ah waa qaabiliyat lwaqti lisowm xilliga aada soomayso waa in soon uu qaban karo oo xilli la soomi karo uu yahay waxaa lagu saarayaa shardiga ciideynkii ciiddoo kale soonma kama suura galo ayaamu tashriiq iyo ciidul adxa iyo ciidul fitr haddaad tiraada ilaahay baan u dhowaano waa soomaya ka asixmaay maxaa yeelay xilligan waa xilli aan soon qaban karin wakhtigan ma qaabilo umana cunnamo mana yeelo in la soomo afartaasaa shuruudu sixo ah labadii ruknina waynu soo maray labadii sabab wujuubna waynu soo maray هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa soo saaristiisa gacan weyn ka geystay waryaheen cabdifatax maxamed qaasim filibiin tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkana mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي